isbahaysiga mucaaradka ee jamhuuriyadda jabuuti ee e s n ayaa maanta ku dhawaaqay isku soo bax ay ku muujinayaan sida ay uga soo horjeedaan natiijadii doorashada baarlamaanka ee jimcihii ka dhacday jabuuti iska horimaadyo ayaa qaybo ka mid a magaalada ku dhex maray ciidamada ammaanka iyo taageerayaasha mucaaradka wariyaha v o eda ramadaan muuse ayaa sheegaya in xaaladdu iminka ay degan tahay waxaana uu goordhoweyd khadka telefoonka ugu warramay cabdulaahi nuur colombo haatan iminka aada iyo aada ayay wanaagsan tahay cabdilaahiyan isu socodkiian gaadiidka iyo dadweynihii sidiisii hore ee caadiga ahayd ayuu kusoo noqday waxaa la arkayaa in qaybihii u horreysay n jidkan inta badan welibana in markaasian laiskaga hor yimiday in qaybihii horreeyan ganacsiga haatan dib loo furfurayo in hase yeeshee in xaaladdu guud ahaan ay iska degan tahay n kadib markii an isku dhex xoogle u dhex maray qolyihii an mudaahiraadka iyo in waday iyo ciidamada booliska ee ammaanka ee jamhuuriyadda jabuuti ramadaan marka banaanbaxa ma meel quru ka dhacay mise guud ahaan magaalada jabuuti oo dhan buu saameeyey jid qudha ayuu ka dhacay goob marka horeba in xarun ay xusbigoodu saldhig uu ku leeyahay oo halkaasi ay degan yihiin qolyaha mucaaridku halkaa ayay isku soo urursanayeen marka goob in barxada oo banaana oo kasoo horjeeda halkaa inay ku kulmaan dabadeedna in socodka ay halkaasi aan ka bilaabaan iyo mudaahiraadka markaasi an ay sameynayaan marka jid qudha oo la odhan karo in jidadka waaweyn ee ka mida in wadnaha jabuuti ayaa ee aadkana dee loo isticmaalo ayuu ka mid yahay in jidkaasi ay ku ballansanaayeen ay doonayeen inay mudaahiraadka ka sameeyaan maxaa marka rabshadaha dhaliyey haddii banaanbax nabadeed uu ahaa marka hore in banaanbaxu wuxuu ah banaanbaxin nabadeed xukuumadduna wax dhibaata in uma diidaneen in markaa laakiin waxaa xoog looga cabsi qabay waxaa la odoogaya cabdillaahi o in sideed iyo tobanken february sanadkii laba kun iyo koob iyo toban in jabuuti mudaahiraad nabadeed intuu ku bilaabmay haddana dhib xoog leh ay dhacday markii dambe oo uu saameeyey markaasi an goobihii ganacsiga oo la biliqaystay goobihii an n adeega dadweynaha sida iskool dhakhtar dhibaato xoog leh loo geystay marka in arrintuna dee sidaasi ay faraha kaga bixi gaadhay marmarka qaarkood marka in tiyo laga cabsi qabo oo tabaabsho xoog leh ay samaysay dawladdu amnigii ay sugtay ma diidana dawladdu way ogoshay in dadku ay muujiyaan waxyaaba ay diidan yihiin laakiin waxay mar walba dhowrtaa amniga nabadgelyada iyo xasiloonida in wixii ay ku dhacaan dhibaato kale ayaa jirta oo qolyahan mucaaridku markay wadaan dibadbaxyadooda ma maamuli karaan inta badan dadkan markaasi iyaga la socda oo qaarkood ay dhib markaasi aan iska geysan karaan qaar kale oo waxaa jira dhexda kaga soo biira oo iyaga markaasi aan la garanayn hadafkii aaminsan yihiin oo markaasi geysan kara maaragtay waxyaaba fara badan oo xagga nabadgelyo darrada ah marka waxaasoo dhan oo ayaa isku biiray marmarka qaarkood taas weeyaan ta inta badan dawladda cabsida ku dhalisa sidaas ayayna inta badan amniga u adkaysaa marka wuxuu ku bilaabmay si nabadeed laakiin markii dambe wuxuu waxaa dhacday inuu saameeyo goobii ganacsiga isu socodkii dhibaato xoogle in xitaa ciidamadii amniga loo geysto dhibaato marka iyaguna dee jawaabaan saasaa dhibaatadu ay ka dhalatay ugu dambeyntii dowladda jabuuti ma ka hadashay banaanbaxyadan rabshadaha watay may ilaa iyo iminka kama hadal waanu isku daynayn wasiirka arrimaha gudaha iyo mas-uuliyiinta kale ee amniga ku shaqa leh way noo suurageli weyday inaanu xidhiidhkaasi aan helno ilaa iyo iminkana markaasi aan kama hadal xaaladuna iminka caadi ayay kusoo noqotay inkastoo ay markii hore kala xayirnayd magaalada jabuuti aan jidkaasi aan cidda jidkaasi aan dadka isticmaala ay kala xayirmeen hase yeeshee laakiin iminka isu socodkii oo caadi kusoo noqday goobihii ganacsiguna ay dib u furmayaan marka ciidamadiina ay sugayaan goobaha kala gedisana markaasi adeega dadweynaha iyo isu socodka iyo nabadgelyada kaasi waxau ahaa waryahayaga magaalada jabuuti ramadaan muuse oo goordhaweyto khadka telefoonka ugu warrameeyey cabdulaahi nuur colombo haddaba si aan faahfaahin uga helno ujeeddada ka dambaysa isku soo baxa ay mucaaradka jabuuti ku baaqayaan waxaan khadka telefoonka kula xiriirnay afhayeenka isbahaysiga u s n daahir axmed faarax oo ka warramay arrintaasi xuseen barre aadan ayaa ugu horeyn weydiiyey sababta mudaaharaadka run ahaantii mudaharaad ma ay ahayn ee waxay ahayd sida aan ku qornay warqadan u gudbinay shalayto wasiirka arrimaha gudaha kulan wargelina oo aan ugu talagalnay taageerayaasheeda dadkii noo codeeyey jimcihii bisha laba iyo labaatankeedii sida baaxadda weyn noogu codeeyeyna siiyeyna guusha inkastoo guushii la weersaday dadka taageerayaasheeda codayaasheeda ayay ahayd inaan u warano taana waa uu ku gacan sayday wasiirka arrimaha gudaha isaga oo leh waxaad wadiin mudaharaad baad wadiin oo qalalaasaad wadiin isaga oo leh taana tu ay wax ka jiraan ma aha warqad kale ayaan ku celinay saaka wasiirka oon ka niday wax qalalaasa oon wadnay anagu ma jirto dad mas-uula ayaan nahay xaqna waan uleenahay maadaama aan axsaab siyaasadeed aan nahay inaan dadka iyaga kulan uqabano oon u warano si ay wax u dhaceen iyo sida aanu ku wax aan ku tala jirno inaan qabano aan u warano xaq baan uleenahay oo golayaashada dhexe ee ku yaala afrin naasir hortooda aan ugu warano sidii weligee baan samayn jirnay wasiirkii waa ku gacan sayrataa oo laga bilaabo xalayba caskar wixi uu lahaa ayuu soo tuqay oo meeshii ayaa la xidhay avenir naasir een ka ku qaban lahayn kulanka ayaa la xidhay magaaladii xaafad weynta belbela iyo magaalada intii kale ayaa la kala gooyey madaxdii midowga iyaga u s n ayaa iyagana xadhig lagu bilaabay saaka sagaalkii markay ahayd waxaa la qabtay mudane suge axmed rooble oo ka madaxa xusbiga modele kamid a dalada aaba midowga u s n waxaa ka daba tegay mudane axmed yuusuf xumed oo midowga ka madaxa iyo mudane ismaaciil geeda xareed oo ahaa cidda hogaaminaysa liiska iyaga musharaxiinta ah ee caasimada labadoodina waa la waa la qabtay oo ilaa labadii baa la hayay saddexdii ayaa la soo daayay suge kadibna meeshiina way waa la xidhay oo sidii bay uxidhnayd dadkii markii ay yimaadeen taageerayaasheedi markii ay yimaadeenna waa lagu bilaabay oo waxaa lagu furay qiiqan indhaha ka ilmeysiiya ayaa lagu furay waa la weeraray iyagiina waa ay diideen weerarkaayo waxay dhaha anagu xaq baan uleenahay kolka isku dhaca ayaa sidaa ciidamadii nabad sugiddu ay ayay u dhaliyeen hadday belbela tahay iyo hadday caasimada tahayba isku dhicina ilaa haatan waa u socdaa ciidamada ayaa run ahaantii eriyanaya oo de amar lagu siiyey ciidamada ku xidhan maaha waa amar siyaasadeed oo xagga sare ka yimid oo ciidamada laleeyahay fuliya ayaa eryanaya dadkii taageerayaashii taageerayaashina waxay xaq baan uleenahay in lanoo waramo xaq baan uleenahay inaan kulan qabano ayay leeyihiin mudane daahir waxaa la sheegayaa amaba se dad goobjoog ay sheegayaan in taageerayaashiinu ay u badan yihiin dhalinyaro islamarkaasina ay iyagu xaaladda rabshada abuurayaan taageerayaasheedu dhalinyaro way ku jirtaa laakiin dhalinyarun kama koobno dad da-awqaan iska da-a iyo dad dhexdhexaada intaba waa ay ku jiraan hooyiyi aaba intaba waa ay ku jiraan waa waxa weeye run ahaantii ummadii jabuutiba oo dhan aqlabiyan ayaa taageersan u s n taabaa keentana in si baaxad weyn ay ugu codeeyaan ooy talisku si qaawan u xado oo aabo u weecsado natiijadii kasoo baxday doorashadii uu isagu guusha sheegto siiba caasimada iyo goboladaba kolka waxa weeye waa hadal dacaayada weeyaan amba propagandan odhan karata odhanaysa dhalinyar baa ya ya ya ya qalalaasaha wada cidda qalalaasaha wada waa cidda ruksada u diideysa iyo waa cidda u diideysa in kulan la qabto axsaab siyaasadeed oo sharciyeysan oo xaq uleh inay kulan qabtaan cidda u diideysa ayaa qalalaasaha wada ee jawaabteeda ay noqotay ciidan lasoo diro ama caskar lasoo diro waayahay maadaama mas-uuliyad idinka saaran tahay taageerayaashiina islamarkaasina sida aad sheegaysid iminka ay rabshado dhacayaan ma jirtaa iskuday aad isku daydeen inaad taageerayaashiina dejisaan oo aad kulankiina wakti kale ka dhigataan amaba aad si kale wax u maaraysaan anagu mar walba kuwii waxaan nahay mas-uula ayaa nahay nabadda waan jecel lahay deganaanshaha waan jecel lahay dalkayga waan jecel lahay ilaa haatan haddii uu dalka nabadi ka jirto oo jabuuti nabad tahayna run ahaantii xagga taliska ma aha waxay nabadu ka jirta ee waa xagga mucaaradka iyo shacbiga weeyaan waayahay muxuu yahay markaa iminka qorshiinu maxaad ku tala jirtaan haddii aad mucaaradka tihiin anagu taa waxaan ku tala jirna mucaaradkay waxa weeye anagu waxa aan rabnaa in guushii guushii ummadda reer jabuuti ay soo hooyeen tiqadii ay bixiyeen si dimuqraadi ay u bixiyeen inkasta oo taliska weliba wax badan oo aan aan sharci ahayn uu isticmaalo haddana ay ka guuleeyeen ay si baaxad weyn u codeeyeen guushii waa inay ummadda usoo noqoto isbedelkii ummaddu ay suurogelisay isbedelkii sida cad ummaddu ay u maalmarisay inuu halkiisii kusoo noqdo oo isbedelkii fulo waa tay laakiin idinkuna waxaad ku dhawaaqdeen in aad doorashada natiijada kasoo baxda u hoggaansami doontaan marka ma waxaa xalku ku jira in rabshadahani sii socdaan mise waxaad ku tala jirtaan in wax iska bedelaan sida hadda wax u socdaan anagu weligayaba waxaan odhan jirnay ku dhawaaqi jirnay hadday doorasho xaq oo xalaala dhacdo natiijo xaq oo xalaale hadday dhacdo inaan u hoggaansana annagu dimuqraad baan nahay annagu boob kuma talagelin annagu waxaan nahay dad doonaya inay wax kastaba sideeda u dhaceen haddii lanaga helo si xaq oo xalaala hadii lanaga helo anagu hambalyaan leenahay laakiin ma ogolaan karno oo ummadda uma qaadi karno xatooyo uma qaadi karno oo taato aan ogolaan karayna ma horena waanu sheegnay imakana waanu sheegayna isku soo baxiinu ma maantunbuu ku koobnaa mise waa midaad ku tala jirtaan inuu sii socdo maalmahan isku soo baxa iyagu anagu wa waa uu sii socon lana sa aan kuu sheegay waxa weeye de waxaa qasaba ka dhigaya inuu sii socdo inta wixii ummaddu ay rabto ummaddu wixii ay meel dhigtay inta uu laalan yahay ee xoog lagu haysto de xoog ummaddu xoog ma ogolaani karto xoog ma ogolaani karto way dabcan qoraal baan soo saarnay anagoo ah in ummaddu ay u iyagan u ahaato si wixiigi ay ula soo noqonaysay si guusheedii ay ula soo noqonaysay laakiin ma kula tahay xaaladda maanta dalku marayo in ay saamaxayso amaba ogolaanayso in ay sidan usii socdaan xaaladda dalku u marayo anagu walaal mas-uul kama nihin cidda talada haysa ee ummadda maxay ahayd inay ku tumanaysa jibidaya lana cayrsanaya waa sanado waxay socoto anigan kula hadlayo labaatan sano in ka badan ayaan xaaladda ku jiraa ay nagu kaliftay xitaa inaan dibadda aanu aanu qaxno oon laaji noqono inta bishii hore saddex iyo tobankeygii baan soo noqday inta aan soo noqday afar goor baa lay qabtay wax alla wax dembiyaho aan sameeyena ma jirto imankalaan kula hadlay waxaan ku xidhanahay aqalkaygii oo caskar baa hortuuran aqalkaygii oo saaka kob iyo tobankii shan iyo afartan minit laga bilaabo waan xidhanahay wax alla waxaan dembiyahon geystana ma jirto ma bixi kartid baa layleeyahay kolka cidda mas-uuliyadda iskale ee qalalaasaha wada ee dhibta wada waa waa iska caddahay waa taliska weeye daahir axmed faarax ayuu kaasi ahaa afhayeenka isbahaysiga u s n ee dalka jabuuti u warramaya xuseen barre aadan dhegeystayaal waxaa xusid mudan in wasaaradda arrimaha gudaha jabuuti oo aan isku daynay inaannu la xidhiidhno ay noo suurtogeli weyday inaannu mas-uuliyiinteeda helno hase haatee war saxaafadeed kooban oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu sheegay amase wasiirku waxa ugu baaqay dadweynaha inaanay ka qaybgelin mudaaharaad kasta oo aan sharci ahayn oo aan fasax loo haysan dhinaca kalena safaaradda maraykanka ee magaalada jabuuti ayaa dadka u dhashay maraykanka ee ku nool jabuuti ugu baaqday inay ka digtoonaadaan rabshadaha ka dhalan kara natiijada doorashada baarlamaanka ee jabuuti waxayna safaaraddu baaq ay soo saartay ku sheegtay uguna baaqday dadka maraykanka ah inay ka dheeraadaan meelaha ay dadku isugu ururaan kana dheeraadaan sidoo kale goobaha isu soo baxyadu ay ka dhici karaan